assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsanaa khiyaartana dhegaysata ay meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuuban acul baa loogu tawgalay
mar kale waxaan u wanaagsan ayaynu awood idinka leenahay akhyaartana dhegaysata ay caawa khamiis jimco ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labada bisha labaad februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaad caawa wareega ku dhegaysan doontaan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo kulan la qaatay ku-xigeenka xogayaha difaaca dalka talyaaniga oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xogayaha difaaca dalka waa dalka talyaaniga ah qodobada kale aan idiin soo gudbin doono islamarkaasina wareegga caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonayo urur goboleedkaygaadu walaac ka muujiya xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool iyadoo madaxweynaha waddanka jabuuti uu farageliyey xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada laascaanood haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa isimada gobolada sool sanaagii ceen iyo guddiga soddon iyo saddexda ah ee laga sugaya xaalka magaalada laascaanood oo iska diiday faragelinta madaxweynaha jabuuti sheegan ah inaanay jirin dhinacyo la soo xidhiidhay ilaa iyo xilligan diyaarna u ahayn wax wadahadal ah oo ay somalilan la galaan
maya diyaar uma nihin warkii oo kooban arrintaa diyaar uma nihin annagu annaga haddeer haddaanu gobolka nahay ama dadka aanu nahay s c weli waxaa guryaha iyo cusbitaallada ku yaalla dhaawacii ay u geysatay somalilan ama maamulka somalilan uu u geystay baa weli cusbitaallada iyo guryaha noo yaalla haweenka isimada ku shiraya magaalada laascaanood ee gobolka sool oo arrimahaasi ka hadlayo ayaan idiin soo gudbin doonaa haddaba maxaa xilligan ku soo beegay faragelinta urur goboleedka igaad iyo madaxweynaha waddanka jabuuti ee xaaladda magaalada laascaanood oo ay bishiina weedaarato idil ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo lagu diidan yahay somalilan
waxaa la fashilinayaa oo la xagaldaacinayaa dadkaani waxaa la ogyahay go'aamada ka soo baxaya go'aamada ka soo baxaya waa annagu soomaali baan nahay soomaali baan ka mid nahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliyaan ka tirsannahay calankaa buluuga baa calan noo ah mabdaca jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mabdac noo ah
caawa ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa wareegga xaaladda guud ee magaalada laascaanood iyo isdiidooyinka siyaasadeed ee halkaasi ka jira qodobada kale aan idiin soo gudbin doono islamarkaasina wareegga aad caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ciidamada dowladda ka fuliyeen gobolada dhaca bartamaha soomaaliya uu sheegay inay dagaalamayaashii ugu badnaa ay isu soo dhiibeen kuwana doonayaan inay haatan isoo dhiibaan caawa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkeenna qodobada kale waxaa ka mid noqon doona guddiga farsamo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed maanta waxay soo bandhigeen hub culus oo ay kala qabsadeen dhinacyadii ku diriray shaqaaqadii ka dhacday magaalada beedhabo ee mucaaradka koonfur galbeed iyo hoggaanka maamulka xilli guddigu ay ku guda jiraan wejiga labaad xal u helinta xiisadda siyaasadeed ee koonfur galbeed caawa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xubno ka mid ah guddiga oo warbaahinta la hadlay kana waramayo halka ay marayaan dhaqdhawaa xaaladaha lagu xalinayo iyo kulamada ka soconaya magaalada beedhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed isla mida waxaan idiin soo gudbin doonaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed uga digay qabashada doorasho khilaaf uu ka taagan yahay qodobadaasi waxay nagu soo kordhay intaynu wareegga ku guda jirno ayaad caawa barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan farsamadu waa cabdiwahaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhowe mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaan laysu dagayaa laysu dabamarteeyaa
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid dagaaloogi nacab yahay dolar qaata dul yahay shacabkuna dawlad yaal allama cid bay ka dadan tahay
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay ismaqal wacan wanaagsan meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan migaartis waxaa naga maqli kara f m-ka intiinaan ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale uu f m ku gaaro hagaag qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa ambaqaadi doonaa waxaan ku bilaabayaa xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool iyo wargoboleedka igaad oo xaalka farageliyey magaaladaasi laascaanood ee gobolka soolo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka taagneyd xaalad murugsan ayaa eh, xogayaha urur goboleedka igaad waxa uu war cusub uu kasoo saaray xaaladaasi kacsan ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka jirtay magaalada laascaanood gaar ahaan xiisada udhexeyso ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka xogayaha urur goboleedka igaad ugu horeyn waxa uu shaaca ka qaaday war ka soo baxay in igaad ay ka walaacsan tahay xaaladda murugsan ee laga soo warinayo magaaladaasi oo ku taalla waqooyiga soomaaliya waxa uu sheegay in markaasi haatan la qaaday tallaabo nabadeed oo uu sheegay inuu wado madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geelle isla markaana uu si toos ah u gudagalayo xal u helidda xiisada ka taagan magaalada laascaanood si xal waara looga- loogu helo dhaqdhaqaaqyada iska soo horjeeda ee u dhexeeya ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka macluumaadku waxay sheegayaan in madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geelle uu la xiriiray cuqaasha kala duwan ee ku shiraya magaalada laascaanood ee gobolka sool islamarkaasina u bandhigay qorshaha ee xukuumadda jabuuti ay ku dooneyso inay dhexdhexaadiso hogaanka somalilan iyo cuqaasha gobolada s c ee maalmihii ugu dambeeyey fadhigoodu ahaa magaalada laascaanood hase yeeshee ee marka laga soo tago tallaabada walaaca oo ay urur goboleedka igaad ay ka muujisay xaaladda magaalada laascaanood iyo faragelinta madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geelle dhinaca kale cuqaashii ku shiraya magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa iyaguna waxay ka hadleen xaaladan magaalada ka taagan odayaashan waxa ay sheegeen ama ay si adag ay kaga hadleen qorshaha madaxweynaha wadanka jabuuti uu ku dhexdhexaadinayo dhinacyada u dhexeeyo khilaafka muddada bilsha ah jirsaday ama muddada bil ka badan ka taagan magaaladaasi laascanood qorshahaas ayaa la sheegay ama odayaashan ay sheegeen marka in aanay diyaar u ahayn wax wadahadal ah oo ay somalilan la galaan balse waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan in urur goboleedka igaad uu hoose ka xariiqo xaaladda magaalada laascaanood ka taagan afhayeenka odayaasha ee cuqaasha ku shiraya magaalada laascaanood cabdirasaaq maxamed xasan ayaa warbaahinta u faahfaahiyey ee go-aan wadajir ah oo ay qaateen odayaasha ama guddiga ka kooban saddex iyo soddonka ee laga sugayo dhowaan inay go-aan ay kasoo saaraan xaaladda magaalada laascaanood ee isimada gobolada solis iyo isimada gobolada sool iyo sanaageeceen afhayeenka warbaahinta u waramay ayaa- ama afhayeenka ee, cuqaashan oo warbaahinta u waramay ayaa maanta sidan yidhi bismillahi raxmaan raxiim Eh, anigoo ah garac cabdisalaan xasan maxamed ahna eh, eh, afhayeenka isimada dhaqanka eh, gobolada s c waxaanu halkan ku fadhinaa dhammaan isimadii s c iyo guddigii saddex iyo soddonka ahaa guddigoodii fulinta arrintaanu soo soo qaadnayna waxa weeye inaanu jawaab cad ka bixinno eh, arrintii meediyada ku jirtay oo ka soo yeedhay shirki eh, shir goboleedka igad arrintaas oo ah in maaragtay eh, eh, eh, la dhexdhexaadinayo eh, goboladan dhibku ku dhacay iyo somalilan marka ugu horreysa waxaan leenahay arrintaa waxba kama jiraan cid nala soo xidhiidhay haba yaraatee oo arrintaas nagala soo xidhiidhay ma jirto eh, hadday dawlad tahay iyo hadday shakhsiyaad tahay iyo hadday urur tahay toonna cid nagala soo xidhiidhay ma jirto qodobka labaad waxa weeye eh, waa mahadinaynaa igad inay miiska soo saarto dhibaatadii iyo dacadigii halkaa ka dhacay ay aragto ishana ay ku hayso wixii dhacay iyo wixii dhici doonaba waxaanu leenahay waa mahadsan tihiin wixii dhici doona ee loo marmarsiiyoonayna isha ku haya waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaan leeyahay annagu somalilan baa la dhexdhexaadinaya dhibaato dhexdeeda ka jirta annagu haddaanu nahay gobollada s c ee, kama tirsanin somalilan horena waa u sheegnay haddeerna waanu ku celinaynaa golahaas uu ka soo baxay warkaasina waxa weeye golihii dhaqanka iyo Haddaba- kuwii soddonka ahaa marka laga soo tago ee warkaas oo ay caawa ay soo saareen cuqaasha magaalada laascaanood ku sugan ee gobolka sool islamarkaasina ay kaga hor imaanayaan ee dadaalada lagu doonayo in lagu dhexdhexaadsiiyo somalilan ayaa caawa waxaan wax ka weydiiyey waxaa xilligan kasoo kusoo beegay faragelinta dowladda jabuuti ee xiisada magaalada laascaanood suleymaan faarax xuseen oo hore kaga tirsanaa baarlamaanka puntland waxa uu ayaandaro ku tilmaamayaa in uu madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geelle uu farageliyo xaaladda magaalada laascaanood iyadoo taasi beddelkeeda uu sheegayo inay muhiim ahayd in dowladda federaalka arrintan ay soo farageliso suleymaan faarax xuseen oo caawa wareegga u waramay ayaa sharaxaya xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada laascaanood
waa mahadsan tahay cabdiqaadir sidaad la socotid muddo bil ah xaalad baa taagnayd gobolka sool magaalo madaxdiisa laascaanood iyo guud ahaan deegaanada gobolada sool sanaag iyo cayn kacdoonkii shacab ee ka dhashay dhibaatada ay ka geysatay somalilan magaalada laascaano ee markii dambe isu bedelay kacdoonka hubeysan ee magaalada kaga baxday somalilan ay kusoo galeen haldoorkii iyo isimadii dhaqanka ee gobolka sool sanaag iyo cayn muddana hadda uu uga socday shir lana filayo in shirkii soo gabagaboobo labada beri ayna kusoo wajahan arrintaas waxaan kala soconaa in shirkii weli loo fadhiyo go-aamadiina la sugayo wax mushkilada iyo wax caqabad ah oo shirka hadda socda oo u socda ismada dhaqanka iyo guddigii ay magacaabeen wa waa gartay marka marka laga soo tago shirarkaa socanaya iyo go-aamada laga sugayo waxaa soo baxaya xogo sheegayo in madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ka socda urur goboleedkaygaad inuu dhexdhexaadinayo dhinacyada somalilan iyo eh, garaadada ku sugan magaalada laascaanood ma jirtaa xogtaas maxaase nooga sheegi kartaa Een, warka tuunkiisu waa caddaa oo in ismaaciil cumar geelle uu la soo xiriiray isimada qaybtood horey u sheegeen een, shalayna waxaa xaqiijiyey ee, urur goboleedka igaab oo uu u sheegay ismaaciil inuu isagu ku howlan yahay inuu dhexdhexaadinayo dadkaas laakiin dhexdhexaadinta ismaaciil ma ahan mid caafimaad qabta ma ahan mid kalsooni labada dhinac ka haysta ma ahan mid aqbalaad ka heshay isimada dhaqanka gobolka sool Een, arrintaas ismaaciil waxaa soo geliyey haddii magaalada kacdoon ka dhacay oo ciidamada somalilan dhibaato ka geysteen oo kacdoonkii kacdoon habaysan isu bedelay oo somalilan ciidankeedii magaalada laga saaray oo dadkii degaanku magaalada ay qabsadeen oo la wareegeen ciidamo degaanka ah oo dadkii shacabka ahaa ee kacdoonka waday ay baa- ku baaqeen ismadii in masiirkooda loo madax fadhnayo oo ismadii isu yimaadeen Een, madaxweynaha maamulka somalilan wuxuu isku dayey in arrinkaas si kastaba uu yeele uu furfur ku sameeyo odayaasha la hadlo ee, shirka ay tashiga ay laascaanood ka socdana soo dhex galo Haye.
wasiiruu soo diray wasiiradii mudday fadhiyeen welina waa joogaan ee, waxay degan yihiin meel talis ciidana u dhow magaalada laascaanood oo maamulka somalilan talis ciidan uga ah wasiiradii waa qaabilaad waa waayeen gudoomiyihii baarlamanku soo diray ee maamulka somalilan oo deegaanka soo jeeda isaguna waa ka quustay in damicii muuse uu xaliyo Een, kadib codsi sidaan xanta ku hayno uu u gudbiyey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo inta badan ay hadde xigto iyo xididna yihiin ee, derisna ay yihiin ee, maamulka somalilan oo uu u maray weliba sidaan xogta ku hayno oo dad xogaalin ugu warrameen marwada madaxweynaha jabuuti oo ay degaan hoose wadaagaan madaxweynaha somalilan wa- waa gartay ee, ismaaciilna uu ka codsa isagu inuu bareeshar dibadda ah iyo mid gobolka ah u sameeyo arrinkaas ismaaciil si dhexdhexaada uma gelin markii horeeto dhib- dhibaatadu taagnayd oo dadka la laynayay shacabkaana hadda ismaaciil iyo urur goboleedkayga kamay hadlin Een, sidaan hadda xogta ku haynana ismaaciil wuxuu u ololeynayaa waxa weeye muuse taladii maamulka somalilan taladiisa ha lagu celiyo laascaanood oo intaasaan ka shaqaynayaa buu u ololeynayaa Wa- waa gartay madaxda soomaaliyeed kala hadlay madaxda dowlad goboleed macnaha urur goboleedka igad kala hadlay isaga oo ku doodaya in laascaanood oo hadda dadkeedii uu dhex joogo oo dadkeeda ku tashanayo oo ismadii dhaqamanka ku ku joogaan oo taladii gacanta ku hayaan in ay laascaanood soo gashay argagixiso ee khatarna ku tahay geeska africa sidaa darteedna uu isagu urur goboleedka igad u ka codsaday in lagu taageero inuu odayaasha ee, degaankana la hadlo kuna qanciyo maamulka somalilan in taladii gacanta magaalada layn Wa- waayahay sidaad adigu haddaba ha sheegtay ee, cuqaasha ee, ku shiraya magaalada laascaanood way ku hor yimaadeen ee, warkan urur goboleedka igaad ka soo yeerayay dhexdhexaadinta uu madaxweynaha jabuuti u wado maxay ka dhigan tahay in ay diidaan oo wadahadalka uu dhexdhexaad ku yahay madaxweynaha jabuuti
walaal ismaaciil waxaa la ogyahay inuu ku shaqaynayo rabitaanka muuse bixi ee uusan ahayn oda soomaaliyeed ee isxilqaamay ee, waxa weeye dhexdhexaadin cadaalada wado waayo dadkan shacabka ay shalay waa la dilay magaaladoodii baa lagu leynayey si qarsoon baa loo leynayey shacabkii baa kacay dadka iyaga yaa laynaya bay dhaheen si bareera baa dadkii loo laayay oo dhashika lala dhacay waa gartay Ee, dhowr iyo labaatan baa dhintay lixdan baa dhaawacmay intaa ismaaciil kama hadlin markii kacdoonkii kacdoon hubaysan isu bedelay oo ciidamadii somalilan lagu khasbay inay magaalada ka baxaan muusuu hiil ugu yahay inuu bareeshar caalamiya u sameeyo ismaaciil Ee, ismaaciilna ee, madalaha caalamiga uu geeyey oo ka gaday ee, ka gadayo Ee, inkastoo aan ku warhayno wadamada qaybtooda aan hadda xusayn ee, ka tirsan urur goboleedka IGAD inay ku dhaheen laascaanood kuma ogin argagixiso laascaanood waxaa jooga dadkoodii waxayna ka tashanayaan aayahoodii dad shacab oo aayahoodii ka tashanayana annagu kuma barashar garayn karno aayihiina iyo ee, waxa weeye iyo xornimadiina ka taga waa gartay Een, marka wadamadaasna waxa weye waa waa mudan yihiin Way- lagama way- hadlayo.
way- Ilaa wax- ay waxaan ka rabaa- wadamo xuseeyo waa waay waxaan rabaa inaan Marka ku weydiiyo ismaaciil ismaaciil taas waa taas waa qodobka dhexdhexaad inuusan ka ahayn oo dhamaca iyo rabitaanka muuse biixi uu xambaarsan yahay dhinaca kaleeto ismaaciil dalaan walaalnahay buu madaxweyne ka yahay Een, dalkan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa madaxweyneka madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrintaana waa arrin siyaasadda arrimaha gudaha ama amniga arrimaha gudaha ah arrin marnaba dal xora oo soomaaliya la dhaho oo caalamka laga yaqaan oo waxa weeye dee dalkiiba jabuuti xorriyadda gaarsiiyey ah annagu ismaaciil meel mandatekii
uu arrimaha gudaha soomaaliya inuu isagu ka shaqeeyo dowladii iyo waxa weeye iyo iyo iyo iyo hay-adihii dowladda federaalka soomaaliyana aysan si official ugu xisaaran waya annagu ma garanayno meelu mandate-ka kaga helay dowladda federaalka Wa- waa garta waa mahadsantahay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo soo lama oran karo eh, dhexdhexaadinta oo ay urogoboleedka igaad iyo madaxweynaha wadanka jabuuti ay wadaan waxay timaaday iyadoo laga baqdin qabo shirkan inay go-aamo ka soo baxaan somalilanna go-aamada ay diido mar kale ay ka dhashaan eh, dhacdooyinkii dhacay ee bishan weed aratay
walaalo hadda meeshan dhacdooyin ka dhacday dhibaatana ka dhacday dadkaana waa la laayay Eh, haddana inay masiirkoodii aayahooda ka tashadaan inay ku dhintaan diyaar bay u yihiin
marka markaas cid la dhihi karo waa khaldantiino cid la dhihi karo waa khaldantiino masiirkiina aayahina ka tashanina Mm, mar- marka miyeenaan habooneen miyeenaan habooneen inay haddaad hadd- haddaad ka tashataanna waa ku dhibanaysaan arrintaa arrin saxa uma arko Eh, waxa weeye
Wa- waa-
Eh, waxa weeye marka eh, arrinta aan rabo inaan kuu caddeeya waxay tahay Mm.
dadka deegaanka ama hadda odayaasha dhaqanka iyo ismada iyo cuqaasha shirka uga socdo iyo bulshadii kacdoontayba Mm.
waxa ay taagan yihiin somaliland ciidamadeeda ay na- na dul fadhiya oo magaalada meelo u dhow fadhiya ee maalin kasta iyo habeen kasta qorshahooda inay magaalada soo weeraraan diyaargarowgooda aan hayno oo duulaan nagu aan la hadli mayno deegaanada yada ha nooga baxeen eh, dhulka yaga ha nooga baxeen ha tageen tog dheer kabacdi waa wada hadli karnaa laakiin waa maqlaysa ninkoodaga ahaa maanta hadlayay wa- waa waa garta aniga masqoorta iyo mas- masqoorta iyo doowada hadal la furi mayo ma garat midda kaleeto Way- way- qadiyadan waa in cabdiqaadiro qadiyadan waa in aad loo fahmaa cabdiqaadiro Mm.
qadiyadan ma ahan qadiyad qabiil qadiyadan waa qadiyad weyn oo ah qadiyad kala go-a iyo kala jarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo midnimada iyo isku haynta iyo ilaalinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya udhexaysa wa- waa waa waa mahadsantahay nasiib daro Mm.
in dadka soomaaliyeed aysan sidaa u wada arag Mm.
waa nasiib daro in arrinta arrin qabiil loo eegay waad aragtay waad og tahay qadiyadda musabix iyo maamulka uu madaxda ka yahay iyo waxa ay aaminsan yihiin sidoo kale waad aragtay qadiyadda dadka laascaano isimadii lasoo dhaweynayay shacabka mudaharaadayay saddex wiil baa aarkada magaalada oo hadda loo baxshay aarkada shuhadada Mm.
calanka jamhuuriyadda federaalka iyagoo saaraya saddexdiiba lagu toog maxaa xilligan kusoo beegay wadahadalladan oo ay jabuuti hormuud ku tahay
waxaa la fashilinayaa oo la xagaldaacinayaa dadkaani waxaa la ogyahay go-aamada ka soo baxaya go-aamada ka soo baxaya waa annagu soomaali baan nahay soomaali baan ka mid nahay Mm.
jamhuuriyadda federaalka soomaaliyan ka tirsan nahay calankaa buluuga baa calan noo ah mabdaca jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mabdac noo ah wixii ka hooseeya inanaguma khasbi dhowaana waxa qof walba oo soomaaliya oo muwaadina oo xaq dastuuri ah Mm.
u leeyahay inuu difaaco way marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo- wa- wa- waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cidda waay.
arrin- cidda arrin- cidda arrintaa marka diidan ee leh raaca maamulka hargeysa ka dhisan dabcan hargeysa iyo berbere iyo burco iyo magaalooyinka kaleete ee maamulka somalilan u haystaba Mhm.
qadiyad guracan baa lagu khasbaya laakiin waa dad soomaaliyeed Wa- waay, oo ka marka- tirsan wa- wa- jamhuuriyadda waay, federaalka waa Soomaaliya.
mahadsantahay, waa marka dad kale dadka arrintaas ka hortaagan reer laascaanood waa dad leh ha u taagnaanina qadiyadda midnimada soomaaliya ee raaca qadiyadda maamulka kala goynta soomaaliya waa waa mahadsantahay waxaan maaha rabaa dad waay- waay.
maslaxad soomaaliyeed iyo maslaxad reer laascaanood ka talinaya iyo reer guud ahaan reer solsanaad yahayn waay marka waxaan rabnaa inagoo waqtiga ka faa'iidaysanayno maxaanay muhiim u ahayn in lasoo kala dhex galo eh, khilaafka ka jira eh, hogaanka s s c ama cuqaasha ku shiraya magaalada laascaanood iyo maamulka muuse bixi uu hogaamiyo ee somalilan
walaalow horta eh, cidda soo dhexgeli lahayd cidda shacabkaa dhimanayahay calanka buluugaas u hiilin lahayd cidda ay garabkeedii eegayaan cidda ay maalin iyo habeen u baaqayaan cidda ay habeen iyo maalin codsiga u dirayaan waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya M- gobolkan dadka degani waxay dhisteen oo wax ka dhisteen 1998 puntland puntland way hakratay way dayacday laakiin hadda markay aayahoodii ka tashadeen oo si madax bannaan u istaageen oo ay dheheen puntlandna nama safari gelin kadho somalilandu shan iyo toban sano xoog nagu haysatay oo marda aanan aaminsanayn nagu leynayso nagu khasbaysana Mm.
ha naga baxdo puntland waxay ku tixgelisay rabitaanka dadka ah Way.
madaxweynihii baa hadlay siyaasiyiin baa hadlay waxaa la yidhi waxaan idinku garab taagannahay aayihiinna inaad ka tashataan wixii ka soo baxa aayagtashiinana waynu ku barbartaagannahay waayahay waa mahadsan tahay Waxaa rabaa- waxaa rabaa cidda waxaa rabaa qura cidda qura ay hadda garabka ka rabaan ee ay tahay shaqadii dastuuriga ahayd ee ay u dhaaratayna ay hayaan waa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaad la socotaa in yar baan rabaa inaan adoo raalliga kugu laabto dowladda federaalka soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa al-shabaab al-shabaab waa urur ciidanka dagaalamaya waa soomaali badankood madaxda talinaysana waa soomaali laakiin waxay wataan in mabda ah dowlad soomaaliyeed wax la dhaho iyo jiritaan umadnimo oo dowlad soomaaliyeeda ma jiraan waxay wataan calan gaar ah waxay wataan dastuur gaar ah waxay diidan yihiin qarannimada soomaaliyeed dadka degaankaas waxay ku haystaan khasab iyo rabitaan kuma haystaan deegaanaday ka taliyaan dadkii deegaanka kacay oo shabaab ku kacay u adkaysan waayey isku wakti inta sool ay haysteen baa shabaab bari hay- ay haysteen gobolada koonfurta soomaaliya somaliland intay sool haysteen dowladda federaalka ahi waxay garab istaagtay dadkii soomaaliyeed ee u dagaalamaya inay xor ka noqdaan ururka shabaab ee ay xor u noqdaan inay yihiin dad soomaaliyeed oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya Wa- waay waa mahadsan tahay waxaa rabaa inaa waqtiga ka faa'iidaysan iikaadaan ku dhamaystire maamulka somaliland inta shabaab ku diidan tahay ku diidanayd shacabkay haysteen bay u diidan yihiin reer laasaanood ayihina kama tashan ka dhaan dareenkiina ma muujin ka dhaan soomaalinimadiina ma muujin ka dhaan khasab waa inaad soomaali kaga goodaan khasab waa inaad dastuur khaldan iyo waxa weeye aragti khaldana wadana u qaadataan Mm.
waa ku leynayeen waa ku caburinayeen dadkii markay kaceenna waa kuwa ku dhibaateeyo ku laayay maxay kaga duwan yihiin dadka laascaanood dadka maxaas iyo xarar dheere iyo haddii aan leynahayo beled weyne iyo cali guduud aduu shabeellada dhexe iyo galguduud iyo hiiraan dowladda ay ku taageeraysay inay ka mid noqdaan inay inay ka kacaan ururka aragtida khaldan wata Waaya.
inay iska dulqaadaan dadkii ku taageeraysay maxay dadka laascaanood uga duwan yihiin ilaa urur baa aragti khaldan ku haystee waay laakiin waxaad isla- isbarbardhiga ku samaynayso waa maamul jira oo ay ka tirsanaayeen oo ay rabitaan kula jireen iyo urur dalka ka jira marka marka aan ku sax aan ku sax aan ku saxo aan ku saxo aan ku saxo kama kama tirsanayn rabitaanna kuma iman khasab iyo qori bay ku miya- yimaadeen miyaanay- Somaliland miyaanay- miyaanay- iyo shab- miyaanay intaasoo sanaa oo ay ka mid ahayd matalaad ku lahayn wala- wala- wala- walaal kama mid ahayna khasab baa lagu hayst hadday ka mid yihiin maanta cid u doodaysa miyaad aragtay reer eh, eh, eh, laascaana cid uga dhex doodaysa laascaana miyaad aragtay Intaas cid oo- calankooda wadata miyaad aragtay La- laakiin laakiin- laakiin soo soo soo matalaad kuma laha walaal waxaan ku weydiinayaa Mhm.
shabaabkii haystay hiiraan iyo iyo shabeellada dhexe iyo galguduud dadka deegaanka dad ka mida ma u shaqaynayaan mise u shaqaynayn
haye waa u shaqaynayaan soo maaha cabsi bay ku raaceen oo cabsi bay kula joogeen oo cabsi bay ugu shaqaynayaan soo maaha rabitaan shabaab loogu shaqayn maayo soo maaha haye dadkan haddaad aragtay afraad u shaqaynayaa damac gaara iyo dhadhamo iyo xil iyo cabsi bay u raaceen laakiin dadka laascaanood weli yaa tahay soomaali oo dhanna maanta waa og tahay laascaanood dadkeeda iyo qadiyaday u taagan yihiin oo rabaan Wa- Iyo waay.
Qudaan SC.
waay waay marka taa taa waa midda taa labaad waay midda labaad midda labaad cala- calankay wataan waa guduud kuwa shabaab wataanna waa madow aragti dowladnimada iyo qarannimada soomaaliyeed ka soo horjeedaa shabaab wataan aragti dowladnimada iyo qarannimada soomaaliyeed ka soo horjeedaa somaliland wataan Mm.
wixii aragtidooda ka soo horjeeda somalilandna waa dilaysaa Wa- waay.
shabaabna waa dilayaan farqiga ku dhex- u dhexeeya meeshay ka dha Wa- wa- labadaba waay.
waa soomaaliya A- a- ana- anaga hadda marka kama hadlayno ee, isbarbardhiga dhinacaas ku aadanay waxaa rabaa inaan ku weydiiyo waxaad ogtahay haatan inay ka hor yimaadeen cuqaashii ku shiraya magaalada laascanood warkan ee walaaca ah ee urur goboleedka higaad ka soo yeeray iyo dhexdhexaadintan la warinayo maxay u dhimi kartaa ee, qorshaha urur goboleedka igaad oo ay ku doonayeen inay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyadaas
walaalow urur goboleedka igad cidna la fadhiisan mayso Eh, horta urur goboleedka igad waxay sheegeen in ismaaciil cumar geelle uu isxilqaamay urur goboleedka igad isaguu ku wargeliyey inuu arrinta gelayo oo saasuu ka dhaadhiciyey ismaaciil cumar geelle cidna kala hadli mayso qadiyadda laascaanood haddaan kuusi sheegayaa haddana diyaaru ma yahaa go'aamadooda markay soo saaraanna masiirkooda ismaaciil cumar geelle kala hadli mayaan marka marka soo sooma muuqato ismaaciil cumar geelle waxay u arka waxay u arkaan waxay u arkaan ismaaciil cumar geelle faragelin inuu ku hayo arrimahooda gudaha iyo ka masiirka ta- ay ka tashigooda inuu wado oo xambaarsan yahay oo dhabarka ku sito muuse biixi way cidda ay u arkaan inay hoggaankoodii tahay oo madaxweynahoodii tahay oo taladooda uu wax ku leeyahay oo ergadooda ay u dirsadeen oo hadda loogu maqan yahay oo public ay ula hadleen waa xasan sheekh maxamuud iyo maaha ismaaciil cumar geelle waa waa waa garta marka ma- kamana ma- tirsana ma waxaad- ma- ma waxaad ula laascaano jeedaa- jabuuti kama tirsana Ma way.
Laas- laascaano jabuuti kama tirsana waa gobolka sool way ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marka ma waxaad ula jeedaa eh, inaanay eh, jabuuti haatan dhinacyada shiraya dhexdhexaadin karin oo ay kaga habboon tahay Ma- dowladda absolutely.
federaalka
absolutely dhexdhexaadin kama aha fagaarayaasha caalamkay la taagan tahay maamulka somalilan waa in lagu celiyaa talada magaalada laascaano maxaa ku cad- maxaa- maxaa ku cad- maxaa ku cadeynaysaa maxaa ku cadeynaysaa in jabuuti ay dhinac u xaglan tahay
walaal waa gruuf cad baa la hayaa anigu hadda dee nin weyn baan hayo afkaa kala qaadilkaaga aan taliya haydhihin laakiin gruuf cad baa la hayaa Eh, fagaarayaasha caalamka goboleedkeeda bay u bandhigtay midowga afrika ay u bandhigtay inay leedahay odayaasha iyo nabadoonnada iyo garaadada maanta fadhiya laascaanood ee taladii reer sool gacanta ku haya iyo jabuuti ay leedahay
baafin hooyo luuley waxa ay baafinaysaa gabadheeda oo lagu magacaabo nasro xasan xuseen nasro da-deedu waa lix iyo toban sano jir midabkeedu waa madow waxa ay soo luntay taariikhdu markay ahayd kowda bisha februari sannada laba kun saddex iyo labaatan waxa ayna kasoo luntay degmada yaakshiid gaar ahaan xaafadda siliga towfiiq haddaba cid allaale ciddii aragta nasra amaba meelkoog waxaa laga codsanayaa inay ku hagaajiyaan taleefon nambarada eber lix hal shan eber saddex eber afar saddex iyo toban oo laga helo hooyadeed luuley ama eber lix hal shan sagaashan iyo lix sagaashan iyo afar shan iyo toban oo laga helo eedadeed farxiyo xuseen ama idaacadda dalsan innaga ayaa gaarsiin doona insha allah mar kale baafin hooyo luuley waxa ay baafinaysaa gabadheeda oo lagu magacaabo nasro xasan xuseen nasro da-deedu waa lix iyo toban sano jir midabkeedu waa madow waxa ay soo luntay taariikhdu markay ahayd kowda bisha februari sannada laba kun saddex iyo labaatan waxa ayna kasoo luntay degmada yaakshiid gaar ahaan xaafadda siliga towfiiq haddaba cid allaale ciddii aragta nasra amaba meelkoog waxaa laga codsanayaa inay ku hagaajiyaan taleefon nambarada eber lix hal shan eber saddex eber afar saddex iyo toban oo laga helo hooyadeed luuley ama eber lix hal shan sagaashan iyo lix sagaashan iyo afar shan iyo toban oo laga helo eedadeed farxiyo xuseen ama idaacadda dalsan innaga ayaa gaarsiin doona insha allah jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleelka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla shirkadda caalamiga hormuud 4g l t e mobile internet yaa guuleedow beledka yaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud 4g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofot grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaa dhegeysanaysaan qeybaha dhexe ee barnaamijkana waynu ku guda jirnaa markaan haddii aanu fiirino gobolada mudug iyo galguduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ka soconaya howlgallo ballaaran oo ay wadaan ciidamada daraawiishta galmudug oo kaashanayo ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya ciidamada xoogga ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug waxay soo bandhigeen shakhsiyaad ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgallo ay ciidamadu ay fuliyeen ayaa la sheegay in shakhsiyaadkan ay isu soo dhiibeen laba xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaana maanta isku soo dhiibay shakhsiyaadkan waxaa lagu kala magacaabaa cabdifataax cabdulaahi sheekh xamse iyo cabdifataax aadan abikar ibnu dayib kuwa oo dhowr sano ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab maamulka galmudug waxa uu sheegay in deegaanada ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab ay u dejin doonaan deegaano istaraatiijiyad wax looga qabanayo dhibka dagaalamayaasha al-shabaab ay gaarsiiyeen waxa uu dhinaca kale maamulku uu sheegay in howlgallada la wado lasii ballaarin doono isagoo ugu baaqay deegaanada kala duwan oo ama dagaalamayaasha shabaab ee ku sugan deegaanada maamulka inay soo dhiibaan wasiiru dowlaha amniga maamulka galmudug oo dalsan la hadlay mudane cabdulaahi axmed calisow ayaa faahfaahin ka bixinayo qorshaha istaraatiijiyadeed ee maamulka galmudug uu u diyaariyey deegaanada lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab
bismillahi raxmaan raxiim tvga dalsan t v wariyaasha waa baasan tihiin waa su-aal muhiim ah maamulka dood goboleedka galmudug istaraatiijiyahaan degmadan hadda meesha aan joogno ee magaaladan ee musuga weyn iyo deegaanada oo dhan oo maalmahan aan joognay oo aan howlgal ka wadnay waxay u tahay istaraatiijid aad u weyn galmudug waa laba gobol mudug iyo galguduud deegaanada aan horta ahayn waa shan degmo ay ugu horeyso ceelbuur ceeldheer galcad galhareeri iyo xardheere shantaas degmo saddex degmo falilahi alxamdu ilaahay mahadiisa gacantii ku soo noqotay marka ahamiyad gaar ayaa noo tahay in meeshaan la qabto
maxaa xiga ka maamulahan maadaama adeegyadiinnii bulsho iyo wixii kaloo lagu talagal bulshada mid dowladeed federaal iyo mid isteed aysa soo gaareen baahiyada bulshoo jira tallaabada ugu horreysa oo qaadaysa maxay tahay saa aragteen wareysiyadeeda hore iyo barnaamijyada galmudug oo dhan waa waa lagu baahiyey hadda waxaa aa soo socdo kormeerkii ugu horreeyey ay- inay yimaadaan rabaan degmooyinkan oo ay tahay in ay xaaladda u kurgalaan warbixinada aan gudbinna waxaa ka mid ahayd meelihii loo barakacay ee, tuulooyinkii iyo deegaanadii oo dhan warbixintaas way haystaan Ee, berri ama berridaba insha allah waxaan waxaan- waxaan rajaynaynaa qorshihii ugu horreeyey ama deeqda ugu horreysay inay galmudug soo gaarto ha ha noqoto mid caafimaad iyo mid raashin siyaasiyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ku ku matala dadka deegaanadan dowladda iyo maamulka galmudug qayb baa ka tahay deegaanadan xilli horeba intiis inaad dib ugu soo noqotiin oo safarro aad bulsho kaga soo baxdeen aad ku martid ahamiyad noocadeeda inta aad martid
waa waa- waa xilkiina saarnay ee, waa waajibkiina saarnay in halkan matalaadii qof walba ma deegaan ayuu ku matalaa waa matalaadiinni xuquuqdana saarnayd deegaanka annaga mas-uul u ah ilaah ka sokow inaan federaal iyo state isu soo raacno oo halkan la yimaado laga shaqeeyo waxaan u arkaa de waajibkeyna qayb ka mid ah waay iyadoo oo- iyadoo dhan oo aan dhammaystirnay laakiin qayb ka mid ah inaan qaadana waajibkeyna gudanay Een, shabaab ka hor deegaanadan ayto markii dowladda kacaanka ay burburtay wixii ka dambeeyeyba horkac fiican maysan gaarin Een, iyadoo ay la liicayso ee, dib u dhacaas ee haddana waxay yimaad nimanka khawaariijta ahay shan iyo tobankii sano waxay keeneen ee, dugsiyadii qur-aanka ee, dugsiyadii muxuu ahay waxbarashada ee, meelihii wax- oo caab- goobii caafimaadka ee, suuqyadii ee, ganacsigii iyo gaar ahaan xataa inay xiraan eray dhaqaalaha meesha waxaa ka furneed ee, laba garoon galcadna garoonaan ka furnaay garoonna waxay ka furneed meesha laleeyahay ceelleer sa arteen garoonka ceelleer wuxuu shaqaynaa muddo aad u fog oo xataa ay mashruucii indafiiqii soomaaliya lagu bilaabay labada kun iyo maxallaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed mashruucii ugu horreeyey ee indafiiqa ah meesha lagu bilaabo ahay gegiyay laheed garoonay laheed marka waxaasoo idil dibudhacayay u keeneen way qaraabiyeen Een, aniga keligay waxaan qaadan kara ma lahan laakiin maamul ahaan ama dowlad ahaan galmudug ahaan iyo dowlad federaalka annagoo kaashanayno iyo jaaliyadaha deegaanada dadka ka soo jeedo waxaan rajaynaynaa insha alla dual yidhaahdo muddo laba bilood gudahooda in ay bilowdaan wax la arki karo oo dadweynaha ay dowladnimada inay gaarto ay xagga nabadgelya inay gaarto inay xagga wax- ay horumarka uu gaaro in isbitaalaadkii maanta waa arkaysay waxaan soo booqannay isbitaalkii weynaa ee degmada ceeldheer Een, isbitaalkaaseeta waa arkaysay ee wixii gaaray burburkii inkastoo jaalada ay dhistay markii hadda ugu dambeysay iyadoo la dhisay haddana laguma shaqayn way diideen in lagu shaqeeyo in la furay diideen Een, markii la dhisaayna dadkii shacabka meesha joogeen lacagay ka qaateen oo baad ahayd oo dhisma ahayd oo lagu dhisay insha allah haddaan rabnaa in isbitaalkii dib loo yagleelo la furo een, agabkii ka maqnaay dhaqaatiirta inaan keenno loo dhammaystiro hadaa la yidhaahdo iyo deegaanada kaleo dhan maadaama dadkii aad matashay aad wareysatay maalmo ku sugnaydeen deegaanadan dhibaatooyinka ugu badan ee al-shabaab ay kala kulmeen aad wareysay maxaa qayb ka ah waxyaalaha xanuujiyey intaan maqlaayay waxaa igu darneed een, inay inta yimaadaan oo ay wiilashii yaraay oo toban iyo laba jirka koo iyo toban jirka ahay ee waxbarashada ku jiray ee qaarkood ee- ee dadka xoolaha u raacaya ee xooggu u ahay inay iska wataan taas waxaa ka sii daran oo ka xanuun badan in ninkii asoo jooga xaaskiisa la wadanayo oo nin aan soomaali ahayn ajaanib ah oo meeluu ka yimid aan la garanaynin oo xaaskiisa afartan maalmood laba bil saddex bil iska- inta inta iska soo haysto uu iska soo daynayo wax ka daran maa jiro qof xaaskaaga qaatay cirligaaga iyo sharafkaaga ku dheelo waay marka hanti la qaatay ma lahan laakiin qofka iyo gabadhiisa laga wato ama xaaskiisa laga wato wax ka xanuun badan ma leha dhibkaas iyo mas-uuliyaddaas dadkaas inay gaareen dowladda galmudug aad dayacdayso lama dhihi karo Een, lama dhihi karo hadde maamulka galmudug intaan la dhisanay shabaab joogeen oo way ka horreysaba oo dowladnimadii markii ay bilaabatay labada kunbo een, wixii ka dambeeyey dowladdii oo iska daciifa ayay nimankaa yimaadeen la qabsadeen wayna ku faafeen oo marka hadde awood oo dowladeed oo federaalka awood ka badanoo waa niman ajaanib ah oo ku xiran dhaqaalahooda ilaa ilaa heer caalami ah una baahan in soomaaliya keliya aysan ku filnayn oo caalamkan ay la dagaalamaan waayo
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale meel walbo aad joogtaan qeybaha dambe ee barnaamijka wareega ayaanu ku guda jirnaa markan haddii aanu fiirino magaalada beedhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maanta guddiga ee, xalinta ee, khilaafaadka ee ka taagan magaalada ama guddiga xalinta khilaafaadka ee maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya shaqaaqooyinkii ka dhacay xubnaha guddiyada loo saaray ayaa lasoo warinayaa in dhinacyadii ku dagaalamay magaalada beedhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya hub ay kala qabsadeen dhinacyadaasi loo kala celiyey xubno ka mid a guddiga oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in markaa lagu guuleystay in gacanta lagu dhigo hub culus oo ay dhinacyadu kala qabsadeen sidii dhinacyada dib loogu celin lahaa iyadoo la eegayo in xasaradda magaalada laas oo magaalada beedhabo la dejiyo guddiyadan farsame ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo wejiga labaad shirkooda u galay ayaa maanta warbaahinta la hadlay waxaana ay ka warbixiyeen odayaasha dhaqanka hubkan culus ay ku wareejiyeen ee mucaaradka koonfur galbeed maamulku uu ka qabsaday iyo sida lagu wareejiyey xubnihii iska lahaa hubka
maanta oy taariikhda ay tahay labada febraayo ka innagoo ah guddiga farsamada qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed waxaan wareejinaynaa saddex qori oo m iyo beketeen ah waxaan ku wareejinaynaa malaaq deerow ayaan ku wareejinaynaa marka malaaq naga gudoon
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين ما أنت تاريخ التبلل لما لما دي لما كون لباتين سديدة قدقة فرسامة دوهشيسين ترير كوفر قلبيات ما هي ورجينا سده قر ومد دم مشار اي من لمنا اي بكته سديدة سكوري كل ورقي in sha allahu tacaala may jeela inaana ka wareejiyo eh, midowda musharaxiinta lankumad ah soo arintaasow qiibtii oo furkahay inka horeyti iyo sadidaas gore lukushaani in badanna ka dhamayo in sha allahu una odayaalka dhaqanka ee dabagalsho ka jarna marka lan walbaba eh, mayn sheegane reer koonfur galbeed inii unahayna dareegii dib heshiisiinta meelahan kafafayl una marahayno yaan sheegaan insha allah lan walbana walaahi dhamman walaahi saxa ana wal hele walaahi saxan hayne been abuur ee laysku sheegadayna mal hele doono laakiin walaahi jara war kale wal jarab akaaro kooyati la sheegayo marka mayka wareejiyey hadda musharaxa madaxweyne eh, cabdi sataar والله aan wakiilidii dhammaan musharaxiinta oo qoryaha ku maqan sida eh, wasiir hore ibraahim yarow wasiir hore farkeeti wasiir hore sate iyo dhammaan musharaxiinta waxaan wakiilada yacni in may ku wareejiyey eh, hubkii ana shaani oo fur ka hay oo fur badanna dhamanyi yaa ka wareejiya insha allahu tacaala marka qoryaalkan oo la wareega
alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin taariikhda oo maanta ay tahay labada bisha febraayo labada kun iyo labaatan iyo saddexda waxaan afhayeenka golaha malaaqyada koonfur galbeed kala wareegayaa malaaqteerow saddex qori oo dabajeex ah hubkan maanta aan gacanta ku hayo saddexdii qori ugu waaweyneed hubkii naga maqnaa waaye waxaan anoo ku hadlayaa magaca midowda musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya magaceegan uu yahay cabdisataar xasan cali waxaan halkan maanta ka caddaynayaa qayb ka mid ah hubkii naga maqnaa gaar ahaan saddexdii qori ugu waaweyneed inaan la wareegay gacanteena uu ku jiro laakiin ay naga maqan yihiin hub kale afhayeenka golaha malaaqyada koonfur galbeed malaaqdeerowna wuu noogu maqan yahay waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo gudoomiye ka ah wadahadalka shirkan ka socda magaalada baydhabo mudane sheekh aadan madoobe
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين آه، ما أنت تاريخ المراسة لما بلي لما لما كون لواتين يسديد آه، بريها سوا صعدي مايك هول نايني لواتدي كليدي آه، لواتين يسديدي musharax madaxweyne maxamed aadan farkeeti dhibaatadii shaqaaqadii kudhiidiya ka jarnay muddo badana ha ka shaqeeyeen alxamdulilaah waxyaalihii nin qobsami iyo waxyaalaha nin dhaman yamay fadaane ini shacabka unan dheefsan sidaysan ku warqabtan warkii dhibaatadaas dhiidi maysuu bineeyey xabad joojin oo lamada dhinabaah muddo li maalmood un oo ka shaqeeyeen oo mayninkoyay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad madaxweynaha federaalka soomaaliyeed iyo guddiga farsamada mahadi kudeerta oo eed iniiska hoolay oo garab badan iniisiya markasta riski badan galeeno xaafadaha wareegayaan marka arrimahaasi una galnay xabadiroojintii niin suuragalli haddana may suubinay ini una dhibaatooyinka dhiyi una habooqano kii dhaawaca idisaa ka booqano kii dhammadii una habooqano reershahan taas yaayno oo guryihii burburay waxyeelaha ku deeritayna ini una guddi indirno dhammaantoo idooga iyoonay sidaas aan booqano alxamdulilah ilaahayaan kama hadnaqaana arrimahaasi oo isku kaaladaayeen odayaalka dhaqanka iyo guddiga farsamada oo mar walba niila teeganahaye dhibaato kasta oo una nahayhaytiis iyoona niila qiibsadayaan weliba mayba ka jartay haweenay oo wilisheenna niinku herna meelaha riskiga ah oo oo magaalada dhatiya ayaa nii kala wareegayaan dhammaantii oon kan mahadnaga shacabka hortiisaan ka mahadnaga maybabaa niin dhammana hadda may hala wareegnay diidii nuskoe iyo dadkii dhaawacmi iyo gurigii dhibaatooyinka deeran hal guri markii laku reeba intaas oo dhan gurigii walaagi hal guri markii laku reeba dhammaantii xalliini may kalen xalinay alla walaagii dhaawahaayna xalini alxamdulilah lankii oona u dhaawashay ulusaayina beeso oo had markaas dhaawashay indhakamaasooseeni kii dhaawa dhadhatohaayna sidaas oo kale dhaawaga kale oo hooseeyana sidaas oo kale marka intaas saddexdaas kategoriyaan shal saarnay alxamdulilah ilaahayni guulaysidii guulaysamaynka mahadnaqaanay alle subxaanahu watacaala may hangnaqanay furkii oo la qaadaday maalintaasi qoryihii meelo lagu qaadaday hadda hangnaqani furkiina geekamay ninku bilaawantay oo taariikhda aan korha ku xusi ah saddeed qore oon kuu weynay hal qore oo baasuuka hadda anti qoryaalkii u weynayanoo dhamman insha allahu tacaala may gudogala doonnay aakiyaalkii iyoonay wal alla walaagay hub-a meelo laga qaaday furalle ree furna ma ku sabarow ma naqdow marka taas ameelasning marahayta hoolii una ka jarnay oo feeska koowaad tahayti sidaasaa meel gebagabe aning maraasa oo heer sare ah shacabka reer koonfur galbeed ma inka baaqayo inay nabadgelyada ka dadaalaan oo meel walbaba walwalbaba nabadgelya yafayle nabadgelya nabadanaasna nuugale horliin ari wal nabadgelye lakuwaayo colaadmalka helow dadka musharaxiinteena ma inka baaqay inay nabadgelyo walka raadiyaan dadka mas-uuliyadda hayo xukunka hayona mayba ku codsadeeye shacabkiyo hukumayan inay shacabka unturaan awood anka maquunin iyoona sidaasaan ka baaga ilaahay idin shay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaankana may ku codsadaan inay arrintaas garabnaysiyaan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed intaba inay waxyaalahaas dhamman haddii una aan odayaashooda dhaqanka iyo guddigii waxaan xuludeeno inay arrintan ku mari dhelayaan leenka talagali inay garab noosiyaan walkasta oo dhibaatasheenna bahayna arrintii oo hore indheedi haniinaqaas in laku fogjinaado laku fogaado marka intaasaan ka baaga eed eedan mahadsanyiin mar lamaad mar saddexaad may afka odayaasha anoo ka hadalaaw mahad bilaaran naqay ariinyogay oo guddiga farsamadahay runtii dad qiimo badanana haniin holi dad qiimo badan oo ummadan ansamangana haniin holi dhammaantiyo may lena jasaakum allahu khayran wa jasaan ilaahay siin abaalmariy ummaddiinna siin abaalmariyo doonta odayaalkiin dhaqankana siin hasuusado doonaan dadki ha siin qoreena hordhaanba ha siin qoreena dad oo qalabsan ma haniin xulna runtii iyoona ka ammaanana galantii ha qortii ka ammaanana eed eedaan mahadsantiin هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waa hagaag dhegaystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo